khadre maxamuud waxaa bannaanka looga soo saaray saaladii ay ku dhali lahayd afartii aroornimo xalay xilliga magaalada muqdisho isbitalka wardi kadib markii halkaasi iyadoo fool hayse ay tagtay loona diiday in la caawiyo maadaama qof uusan la soconin waxay sheegtay inay dareento welwel iyo cabsi aada u weyn wallahi maanta maalin aa mid aad adag badan ay ahayd marka subaxda habeen oo toban saac ay ahayd marka kalkaalkada markaan u tagay ha igu tire wiilaa i dhabeeyo oo hor iisii geeyay meesha dadmaa kugu socdaa maya aabeo jirina jawaabeeo jirina waa dhii waayso raaxa dhowta ama makaiga dalkiisa inaa waa waa waakana waa cadeen ee waa soo wadi waayay markaas igu tiri hada qof kugu socon saalada ii kacod banaanka iiga bax banaankaa la iisoo saaray banaankaanu ku dhalay meeshaa laii qaaday xog ummadda meesha oo ka talisa waa imaadeen dariska meesha aan i hagaajiyeen kabacdeed meel kaleeta i keeneen gudoomiyaasha oo meesha waa beri oo isoo wadeen meeshaana meeshoo kaleeto ay keeneen haddii dad kugu socon banaanka dhex markaan waxaa u fahmay qofka kale kugu socda inaad lacag ka qaadeertaa mogta ana keliya daahay maxaysa tahay banaanay ka socotaa lacag mahasta camal istigasa iyo bursaa u qabaa dadkan saa ugu sheegay qadro gurigeeda iyo isbitalka wax yar unbay isu jiraan markii lagu wargeliyey inaysan isbitalka ku dhalin banaanka looga soo saarayna waxaa ilmihii markiiba ay soo galeen kafkeeda taasi oo keentay inay ku dhasho meel sidaasi aan uga fogeen albaabka isbitaalka laga galo siday sheegtay mar kale anaa iska soo baxa banaanka meeshaa dhaqaaq waayo kana soo saareen inagina kafka waa ku jira waa soco waaye meeshaa ku qeylqeyli dukaamo meesha kudhaa dukaamo ka dhexdooda guriga ku dhex yaalay iyadaa i soo baxday inagu marku dhistay oykana hadiinka iyo wixii ay igu jajareen oykaa marka hore golofis iskiin mahaana dheen misiineyno ee dheen way u diideen walaa markay ban dibadda iisoo saarta ani ma isdeen waa dhalaysaa anaa dhimanaa barta soo qaadaba nafta aneetana alaahaaymo maamulka degmada xamar jajab ayaa haweeneydaasi waxa ay u soo gurmadeen kadib markii ay ku umushay dariiqa waxaa loo fidiyey daryeel caafimaad oo horleh maamulka ayaa u qaaday isbital horleh si loogu hubiyo ayadaiyo ilmaheeda inay caafimaad qabaan maamulku waxa uu cambaarayey falkaasi waxaana isbitaalka oo ahaa mid loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka in lagu baxnaaniyo gaar ahaan markay u baahdaan gacan umuliso sidan oo kaleeto ay ka codsadeen in falkaasi baaritaano lagu sameeyey dheeri ah islamarkaasina tallaabo laga qaado ciddii lahayd ismaaciil mukhtaar cumar oo ah guddoomiyaha degmada xamar jajab ayaa ii sheegay in arrinkan uu yahay mid naxdin iyo argagax leh inkastoo gabadha hooyada ah markii la weydiiyey cidda la socota ay ka gaabsatay inay u sheegto isbitaalka cid kale oo ayada laga heli karo haddana waxa uu sheegay in isbitaalka ay qaateen mas-uuliyadda tacadigii dhacay oo keeni lahaydba dhimasho hooyada ama dhallaanka ku yimaada arrintaas saaki waa berigii marka ay maamulka degmada soo gaartay waxaan qaadnay tallaabo oo ah inaan muxuu ahaa horta gabadhii inaan arrintii daryeel u fidino oo aan ambalas u dirno oo la geeyo xarun caafimaad si loo baxnaaniyo ayada iyo ilmihii yaraa xaaladeeda caafimaad alxamdulilah arrintaas waa ku guulaysanay oo hadda xaaladda katraah iyo ilmihii yarba aada u wanaagsan yihiin waxaan markiiba yergelinay maamulka gobolka banaadir ee naga sarreeya waxaan xafiiskayga degmada ugu yeeray maamulka cisbitaalka waxaan ka dhegaystay warbixinta iyo siday wax ugu sheegeen waxaana halkaas muxuu ahaa mas-uuliyad daradii dhacday iyo dayacii gabadha iyo ilmaheeda ku dhacay waxaa dusha saartay maamulka cisbitaalka wardi ama m c h ka wardi oo hay-adda unicef ay gacanta ku hayso ay maamusho waxa markaa ugu muhiimsan waxay ahayd in mas-uuliyad daradii dhacday ee ku dhacday gabadhaas iyo iyo ilmihii yaraa inay mas-uuliyad daradaas qaateen maamulka cisbitaalka lagula lagulana xisaabtamayo iyaga iyo cid walba oo sidaas si lamid ah ula dhaqdo muwaadin soomaaliyeed oo u baahan gargaar caafimaad isbitaalka wardi ee arrintan ay ka dhacday ayaa maamulka gobolka banaadir ay sheegeen inuu yahay isbitaal ay gacanta ku hayso hay-adda unisef looguna talagalay hooyada iyo caruurta inkastoo bini-aadinimo marka loo eego ay tahay arrintan mid walwal iyo cabsi leh in qof bannaanka loo soo saaro xilli wakhti khatara ay ku sugan tahay foolna ay hayso ilmaha ay sida iyo ayadana ay khatar ku wada sugan yihiin ayaa haddana qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo waxa ay sheegeen mas-uuliyiintaba in ay jireen falal horay u dhacay oo ah hooyooyin uga tegay isbitaaladii ay ku dhaleen ilmaha islamarkaasina ay ka dhunteen taasina ay keentay in la weydiiyo qofka bukaanka ah marka uu yimaado isbitalka si uu u dhalo hooyada cidda wehlinaysa si mas-uuliyadda si wadara loogu wada qaato